إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah qarax khasaare dhaliyey ayaa ciidamada dowladda federaalka lagula beegsaday degmada mahadaay ee gobolka shabeellada dhexe ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa fuliyey weeraro kala duwan oo ka dhana askarta xabashida ethoobiya iyo kuwa maamulka koonfur galbeed kuwaas oo ka dhacay qeybo ka mid a gobolka baay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa tobanaan madaafiica ku garaacay fariisin askarta kenya ku leeyihiin qeybo ka mid a gobolka gedo faahfaahin ayaa laga helayaa dagaal saacadihii lasoo dhaafay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen fariisin askarta maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin degmada qansax dheere ee gobolka baay askar ka tirsan dowladda federaalka ayaa dad rayida ku dilay deegaan ka tirsan gobolka hiiraan haweeney ayaa ninkeeda ku gubtay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan kulan u dhexeeya beesha eelaay iyo walaayada islaamiga ah ee baay ayaa ka dhacay duleedka degmada buuraha kaba ee gobolkaas dowro sharci ah ayaa loo soo xaray macalimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka ah ee beesha jiida ee walaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose maktabka caafimaadka ee walaayada islaamiga ah ee baay ayaa adeegyo daawo qaybin lacag la-aana u sameeyey bulshada ku dhaqan deegaana hoos yimaada degmada diinsoor ee walaayadaas دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran qarax khasaare dhaliyey ayaa ciidamada dowladda federaalka lagula beegsaday degmada mahadaay ee gobolka shabeellada dhexe warkaas iyo warar kale oo ku aadan howlgallo kala duwan oo ay fuliyeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa ka waramaya mahad cubayd ciidamada mujaahidiinta ayaa saacadihii lasoo dhaafay fuliyey weeraro kala duwan oo ay ku beegsadeen askarta dowladda federaalka iyo kuwa shisheeye ee ku sugan qaybo ka mid ah gobollada dalka haddii aan ku bilowno shabeellaha dhexe ciidamada mujaahidiinta ayaa xalay qarax ka fuliyey gudaha degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe waxaana lala eegtay fariisin ay askarta dowladda federaalku ku leeyihiin gudaha degmadaasi hal askari ayaana dhaawac uu ka soo gaaray ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saakay weerar madaafiic ah ku qaaday xerada ciidamada kenya ay ku leeyihiin degmada ceel waaq ee gobolka gedo ilaa afartan madfac ayaa la soo warinayaa inay gudaha u galeen xerada ciidamada kenya waxaana gubtay qaybo ka mid ah saldhigga iyadoo uu jiro khasaare nafeed oo ka dhashay weerarkaasi haddii aan u imaano bay ciidamada mujaahidiinta ayaa xalay dagaal culus ku qaaday xero ciidanka xabashida itoobiya ay ku leeyihiin degmada diinsoor ee gobolka baay isla baay ciidamada mujaahidiintu waxay weerar ku qaadeen xero ciidanka dowladda federaalku ay ku leeyihiin deegaanka goofgaduud buray ee duleedka magaalada baydhabo baay ayaan weli ku guda jirnaahe ciidamada mujaahidiinta ayaa shalay gelinkii dambe waxay madaafiic ku garaaceen garoonka diyaaradaha magaalada baydhabo halkaasoo ay saldhig weyn ku leeyihiin ciidamada xabashida itoobiya sidoo kale isla baay ciidamada mujaahidiintu waxay shalay dagaal ku qaadeen xerada makunda ee magaalada baydhabo sidoo kale waxaa faahfaahin dheeraad ah laga helayaa dagaal habeen hore ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadeen xerada ciidanka dowladda federaalka ee ceel mashruuc oo ku taalla degmada qansax dheere ee gobolka baay waxaana dagaalkaasi uu dhaawac ka soo gaaray hal askari oo ka tirsan ciidamadii la weeraray askarta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kordhiyey weerarada ay la beegsanayaan ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa shisheeye askar ka tirsan dowladda federaalka ayaa dad rayida ku dilay deegaan ka tirsan gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya waxaa faahfaahinaya mubaarak cumar wararka naga soo gaaraya duleedka degmada maxaas ee gobolka hiiraan ayaa ku waramaya in fal dilah oo ay geysteen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka uu ka dhacay deegaan ka tirsan gobolkaas ciidamada dowladda federaalka si gaar ah kuwa dalka turkiga lagu soo tababaray ee gorgor ayaa laba qof shacab ah ku dilay mid kalena ay ku dhaawaceen deegaan dhaca duleedka magaalada maxaas ee gobolka hiiraan labadaani qof la dilay ayaa waxaa lagu kala magacaabi jiray maxamed maxamuud xasan halka mid kale lagu magacaabi jiray carabow cabdulle si kastaba askarta dowladda federaalk ayaa sii kordhiyey dilalka ka dhanka ah oo ay u geysanayaan dadka rayidka ah saacadihii lasoo dhaafay ayay ahayd markii askari ka tirsan kuwa loogu yeero boliis militario oo uu dil u geystay wiil dhallinyaro ah kaas oo wade ka ahaa mootobajaaj bulshada ku nool goobaha ay ka taliso dowladda federaalk ayaa aada uga cabanaya arrimaha dilalka ah ee soo lalaabtay haweeney ayaa ninkeeda ku gubtay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan maxamed ciise ayaa ka waramaya magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan waxaa laga soo warinayaa in haweeney ninkeeda ay gubtay sida uu sheegay qof ka mid ah ehelada ninka la gubay gubniinka ninkan ayaa sababay khilaaf soo kala dhexgalay labadooda ninka la gubay oo bukaan ah ayaa ka waramaya qaabka loo gubay iyo sababta meeshaan salka hoose lugtaanna waaba u jeedaaba dhegtana waa taas biyaha taa waxaan malayna dhegtan inay biyo iga galeen oo malaynaaba oo inta iga xanuunisaaba biyaha hoos ugu degi haddana kulley waa un iska fiica leh xaaska maxaanku maagayna xaaska doqdo habartey oo camo ahaa meesha joogtaa doqdaashow iyadoo iyad iyada ay uudin ay ku dhufatay marka warowaloba ay gashay marka waxaan leeyahay doqdan maamo leewa adiga faraasiga qaad marka xaalid marka waxaa keenay maamadan ka magsanay tiri mase adaan kaa magsan maamadan meesha anoo fadhiyo biyahan iyo saliidda ay isku dartay leeon ay ii dhiibtay sidoo kale ninka la gubay eheladiisa ayaa dhacdadan ka hadlay odayaashii kalaa inta ka soo baxda odayaashooba taaganoo waxaajidii lahaayabo jantay ay bogsiisi jalamada u karkashaysi saliiday ku soo dartay iyadoo baxaajidii la haayo biyaha lay ku seerto xabaadkalee lagu soo dada biyaha intay aaga soo bilowday intaan barajabka bawdada intaas ku tagto dhaawac dubkaa ka dhacayba islamarkiiba biyo aaday u karshaayeen waayadan dambe waxaa qaybo ka mid ah soomaaliya kusoo badanayay waxyeelada isu geysanayeen qoysaska waxaana jira kiisas kuwan la mid ah oo dhowaanahan ka dhacay magaalada muqdisho iyo meelo kale kulan u dhexeeyay beesha eelay iyo walaayada islaamiga ah ee bay ayaa ka dhacay duleedka degmada buurhakaba ee walaayadaas cabdiraxmaan beder ayaa ka waramaya munaasabad ballaaran oo lagu soo gunaanadayay kulan ay yeesheen odayaasha beesha eelay oo ka mid ah beelaha dega wilaayadii islaamiga ee bay ayaa lagu qabtay deegaanka bisqacda ee duleedka degmada buurhakaba ee wilaayada kulanka waxaa kasoo qaybgalay odayaasha dhaqanka mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada waxgaradka ganacsatada iyo dhammaan dadka ku dhaqan deegaanka waxaana munaasabadda laga jeediyey kelimaad kala duwan waxaa madasha xafladda lagu dhigayay ka hadlay qaar ka mid a odayaasha dhaqanka ee beesha elay waxayna sheegeen inay ku midaysan yihiin dhammaan wixii qodobo ay ka soo baxay kulunka kole insha allahu tacaalaa may bahankatallinay inti go'aankun eelay furi naf iyo maal kubii yahankatallidi kole insha allahu tacaalaa inti kudambana
mayba isweydii doona haddii ilaahay wuudili ogolaado ini beesha aylay hogaamii doono suldaan daadey sadexganbere masheegdiyo ini jihaadkan gaaladan iyo murtadiintii oo ku sugan waddamada dalka daafaca afrika guudahaan dalka soomaali digmaanyo siinsiinin hadda iskuku dhagaaga doonta iskuku batan ini miidadkiin jidada ambilageena insha allahu sidoo kale waxaa madasha ka hadlay waaliga wilaayadii islaamiga ee bay sheekh xamse abujacfar waxuuna la dardaarmay odayaasha beesha ee loo soo gebagabeeyey dowladda islamarkaana yeeshay kulanka kolley dareema haytan warka markan gunaanidii gebigebi hadeeri haddii marba meella hadeeri may habboonaa ani lahagaabi hadalka walaalaka hadalowna nuxur weeldhadan se guud may umaleeyay dardaarmiyaraayn uuka oo akhyaarto dhanba hadali kelimaada lijeedii waa ha gebagabaayowkii besa walaa an ansurana insha allahu tacaala qodobka an ka horreeyo ana dardaaranmow yamay ataa wakhtiga una hata roogna shay muslimiinta lan dardaarama ka anka qiimo badan dadka muslimiinta ah oo ilaahay rumaysan ah oo ahlul iimaanka ah oo salaado tukadayo sakada biyow oo tukadow na soomow oo xajka bahow waajibaadka iyo faraa'idka ilaahay subxaanahu wa tacaala gududow wakhtigaan may ka habboona anilan dardaaramo aljihaadu fii sabiili illah
waxaa gebagabadii la akhriyey bayaanka sida wadajirkay u soo saareen wilaayada iyo odayaasha beesha elay waxaana akhriyey suldaanka guud ee beesha elay suldaan cabduqaadir sheekh cabdicasiis daadey beesha waxay ugu qaybgalaysaa jihaadka ka socda bariga afrika sidaan soo socota kow in ay xiilo iyo garab istaagba siinayso mujaahidiinta bariga afrika labo beesha waxay ugu baaqaysaa murtadiinta in allah casa wajalla u towbad keenaan saddex beeshu waxay diyaar u tahay in ay horkacdo mujaahidiinta iyagoo ka barbardagaalamayo mujaahidiinta allahu akbar afar beesha waxay ku bixinaysaa jihaadka naf iyo maalba munaasabadani ayaa ka mid noqonaysa munaasabadaha ay maalmihii lasoo dhaafay beelaha soomaaliyeed ku yeelanayeen qaar ka mid a wilaayaadka iyagoo halkaasi ku qaadanayay kulun islamarkaana lagu siinaya dowlaad muhiim ah dowro sharci ah ayaa loo soo xiray macallimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka ee beesha jiido ee walayada islaamiga ah ee shabeellada hoose warbixin ku aadan waxaa soo jeedanaya moxamed sheekh cali dowladan oo ay soo qaban qaabisay wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa ka dhacday deegaanka kuunyabarrow isla wilaayada shabeellaha hoose gebagabadii dowlada waxaa kasoo qaybgalay culimada diinta islaamka odayaasha dhaqanka iyo ugaasyada waxgaradka shabeellaha hoose dowlada ayaa loogu magacdaray saxaabiga saalim mawla abi xudayfa waxayna socotay muddo lix maalmood ah dowlada ayaa loo qabtay mucalimiinta qur-aanka kariimka ee beesha jiido ee degta qaybo ka mid ah shabeellaha hoose ugu horeyn munaasabada waxaa lagu daafuray wax lagu furfurto waxa ugu wanaagsan oo ah kalaamka allah casa wajalla sidoo kale maamulaha dowladda ayaa ka warbixiyey waxyaabihii lagu qaatay intii ay socotay dowladda dowrada duruusta lagu bartay oy macallimiintu ku barteen waa sida soo socota kow tasxiixu tilaawati alqur'aan qur-aanka kariimka akhritaankiisa aa laga saxaya macallimiinta qur-aanka way yiqiineen laakiin akhritaankiisa ee qaabka loogu akhrinaayo qaabka loo akhrinaayo aa laga saxaya maadaama qur-aanku uu ku soo degay kayfiya makhsuusa darsiga labaad ay qaateen waxa waaye riyaadat lisaan cala nudqi biaxrufi alqur'aan midka saddexaad waa hidaayat lmustafiid fii axkaami tajwiid midka afaraad waa tuxfat alaqfaal walghilmaan fii tajwiid alqur'aan midka shanaad waa kitaabka imaamu ljazari muqadimat ljazariya intaas marka waxaa dhinac socday subax oo qur-aanka macallimiinta lagula subcinayo aayadda u qaadanayana tajwiidaan looga saxayo waa lasoo bilaabo wuuna dhammaaday qaar ka mid ah mucalimiintii ka faa'iidaystay dowladda ayaa goobta ku soo bandhigay waxyaabihii ay ka faa'iidaysteen dowladda saali mawla abi xudayfa bismi illaahi araxmaan araxiim ilaahay majigiis ha bilaabanay suuradeed ilaahay egasna harisanay addoondhaagas kulli eka mushrigaag eka munaafiqaag eka mu'minaagasna harisanay alleeg arraxiim yasna harisinay addoondhaagas mu'miniina basagasna harisinay majigiis ha bilaabnay suurada sabbaha lilaahi ilaahay gaamna sahaniw maa fi samaawaati makhluuqa samadada lah nuula wa maa fi lardi makhluuqa yanda lah nuula ee ilaahay subxaanahu wa tacaala humaan iyo weli junub ha dhurnay wahuwa ilaahay alcasiizu ilaahayga addoondhaas ha adkay alxakiimu hukunasan egeral mid hestalagalayn hadasnay أقسام المد اللازم أقسام اللازم لديهم أربعة وتلك كلمي وحرفي معه كلاهما مخفف مثقل فهذه أربعة تفصل فإن بكلمة سكون اجتمع مع حرف مد فهو كلمي وقع ugu dambeyntii waxaa dowladda kelimaad ka soo jeediyey ogaaska guud ee beesha diido suldaan sayid cali iyo ogaaska beesha tuni suldaan maxamed cabdulqaadir muddadaas dheerna oo meesha ay joogeen ay ku safreen insha allahu tacaala waxaa leenahay ilaahay miisaanka sanaadka allah u saaro intaas ma- ma hadda alla subxaana wa tacaala mahadis kadib waxaan u mahadinaynaa walaayadeena oo ugu horeeya waaliga gobolka iyo garbihiisa oo arrintan aad juhdi badan ku bixiyey macallimiinta waxaan u dardaarmayaa waxa juhdigan laydinku bixiyey ma ahan macallimiin u ahayd wax waa taqaaneen waa laydin dhisay waxaa laydin dhisay waxaad ka dhalateen oo soomaalina ay u badan tahay dadka baadiyaha jooga iyo miyiga iyo tuulooyinka diintay u ooman yihiin dad diinta u oomanaad ka dhalateen dadkaas inaad wax gaarsiisaan oo aad wax ka beddeshaana la rabaa maanta waa ogtihiin waxa laysku haysto dhul ma aha waa dadka dadkaa la isku haysta dadka haddii diinta la bari waayo oo diintooda ay baran waayaan niman kaloo dimuqraadiyana u gacmahaatinaya kuwaasay naga raacayaan si kastaba ha haatee maamulka islaamiga ah ee shabeellaha hoose ee taabacsan xarakada al-shabaab ayaa sare u qaaday dowraadka kor loogu qaadaya aqoonta bulshada iyadoona dowraad horey loo soo xiray ay ka faa'iidaysteen qaybaha kala duwan ee dadweynaha warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan maktabka caafimaadka ee walayada islaamiga ah ee bay ayaa adeegyo daawaqeyman lacag la-aana u sameeyey bulshada ku dhaqan deegaana hoos yimaada degmada diinsoor ee walaayadaas maxamed qaasim ayaa ka waramaya maktabka caafimaadka ee wilaayada bay ayaa daawooyin iyo baaritaano lacag la-aan ah ka sameeyey deegaanada iyo tuulooyinka hoos yimaada degmada diinsoor ee gobolka bay dhakhaatiir caafimaad oo ka socday wilaayada islaamiga ah ee bay ayaa gaartay deegaanada miyiga ah ee hoos yimaada degmada diinsoor waxaana daaweynta lacag la-aanta ah ka faa'iidaystay dad kun kor u dhaafaya kuwaas oo iskugu jira rag iyo dumar islamarkaana qabay xanuuno kala duwan waxgaradka deegaanadan kasoo jeeda ayaa warbaahinta la hadlay iyagoo u mahad celiyey maktabka caafimaadka ee wilaayada bay ayna soo dhoweynayaan mashruucan daaweynta lacag la-aanta ah oo u sameeyay dadka deegaanadan ku dhaqan waa kan mid ka mid a ugaasyada deegaanka oo ka hadlaya arrintaas maktabka een, caafimaadka wilaayada gobolka baay een, insha allahu tacaalaa marka sanadeeri inoo isaga hadalna beesha ka hadlaysa afke een, insha allahu tacaalaa dad badan oo dhibaatashadoohi caafimaad anbaahanoohi wawa luunqobadi meelo badan oo waana eed iyo eed luunkabaahanohi oo seedan insha allahu tacaalaa dad badan oo tirada salonka koobkana insha allahu tacaala waa laga daawasha ilaahay idankaas sidoo kale ugaaska ayaa faahfaahin ka bixiyey meelihii wax laga qaybiyey goobaha koomee ka mid agyaana ilaahay idankaas kurtun ilaa nawaaxige marka insaga qobadheshi kurtun marka inkaalihi waa goobta santarka laakiin waa laga yaabaa intaas oo goobood inka dhara jarta meer lambar labo meewane buulo ooman meersalera buulo oomantana walaaso hooseeda koley sida samaalooshka tan ilaa iyo dhowr iyo toban buulas hooseeta dhammaanoose la daawasha ilaahay idinkaas daawada macag kaniini keli la siisay macag meewane wax badan abaares iyo cudur kasta oo dadka sidhiho laga baarkay ilaahay idinkaas juhda badan oo laga beesi gurbaan meelsaler oo jarti gurbaan oo isana saasna waxaa ka ilaa isana saas loon daawasha ilaahay idinkaas meelsaler barakow barakow marka ina kaalihi dhowr magaca kaliida dhowrka magaca marka salakooba barakow meesha inlii santarka oo fadhiheenoo meesha aguudi dhakhaatiirta meel kastoo ina shaagaysin dadka salow kulmuskada ilaahay idinkaas buurmudow meelsalera buurmudow marka ina kaalihi maxay ka koobantahay ilaa iyo dhowr iyo toban buule ka koobanta ilaahay idinka isna saas oo kale saloon daawashi een allah barakaashi kadib korkaamari meelsalera korkaamari marka ina kaalihi maxay ka koobanta isna saas oo kale ilaa iyo dhowr iyo toban buule ka koobanta santarka dhow kulmiga meesha aguudi oo dadka laga daawashkadi ilaahay idinkaas meelkaal misra saleer misra koley si kasta staus inta badan misraada marka idin kaalihin maawane eed iyada baaxadda anwiinta ilaa iyo labaatan iyo dhowr buules lagu xukumo intaasoo salagu kuusiyo dadka laga daawasho ilaahay idinkaas maabolina jazaakum allahu alkhayr aljazaa wilaayada islaamiga ah ee bay ayaa marar badan daawooyin iyo daaq raashin ah ka qaybisay deegaanada iyo tuulooyinka ay maamusho wilaayada islaamiga ah ee bay kuwaas oo dad badan oo baahi u qabay la gaarsiiyey warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga oo naga intaa